culummada waxay jeedinayaan baaq nabadeed oo ka kooban saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye xabadda in la joojiyo ilaahay subxaana wa tacaala laga boqo xabadda la joojiyo qodobka labaadna waxa weeye in wada la bilaabo wada hadal nabadeed oo wax shuruuda oo ku xiran aysan jirin inaba hawla ekaatee qodobka saddexaadna waxaan u soo jeedinaynaa bulshada guud ahaan gaar ahaan waxaan u soo jeedinaynaa saxaafadda labada dhinac sida maamulka puntland saxaafadda ka timid iyo maamulka galmudug saxaafadda maarta ka shaqaysa gaar ahaan waxaan ugu soo jeedinaynaa inay ilaahay ka baqaan war fiican oo war nabadeed ah oo akhlaaqiyaad leh oo islaamka isu keenaya ama isu dumiya inay faafiyaan oo dadka ay maqashayaan baan u soo jeedinaynaa ciddii war xun inay sheegta rabtana waxaan ka codsanaynaa saxaafadda inaysan warkaa ka duubin ee warka wanaagsan inay duubaan oo ummadda ay u jeediyaan sidaa ayaan soo gudbinaynaa ilaahay in laga boqo subxaanahu wa tacaala culummadu qabiil ma aha dhinac kuma qoqobna way siday isugu yimaadeen oo u wada fadhiyeen baa dhabka ah siday hadalka u bilaabeen oo ay saxaafadda ugu yeereen oo khayrka ay usoo jeediyaan baana waxay goosteen horeyna ay u goosteen inay ka shaqeeyaan arrintaas geed kastana ay u galaan nabadda in ay raadiyaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna aqbalo oo ilaahay nabad subxaanahu wa tacaala noo naadiyo oo ilaahay nabaddaa noo aqbalo